halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayow ebanagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waxaannu waxbariddan cajiibka ah idinka siinaa kitaabka axdigii hore iyo kan axdiga cusub si cidina aanay idinka sheekaynin wanaagga rabbiga ha yeeshee wuxuu rabbiga sharka faraqa u saaraa kuwa sariirahooda dushooda ku hindisa xumaanta iyo sharka oo isaga oo la hadlaya kooxahaasi ayaa ilaah wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka labaad aayadda afaraad ee baalka kun boqol lix iyo konton ee axdigii hore sida tan soo socota haddaba sidaas daraaddeed rabbigu wuxuu leeyahay bal eega waxaan hindisay balaayo qoyskan ka gees ah taas oo aydnaan surkiinna kala bixi doonin oo weliba si kibir leh uma socon doontaan waayo waa wakhti xundadalow baraarugay falankeenu waa saase dadalow baraarugay falankeenu waa saase balankii masiixeena dadka bayla shaabahayo bartankii cadaabtii bay ka baruuran doonaane
dadalow baraarugaye falankeenu waa saase dadalow baraarugaye falankeenu waa saase kuwa goobi boolidaye sinadow bareeraya bartankii cadaabtii bay ka barooran doonaane
intuun boqorku soo noqono faabkanala soo xidhiney intuun boqorku soo noqono faabkanala soo xidhiney dadalow baraarugaye falankeenu waa saase dadalow baraarugaye falankeenu waa saase qofka baadil ruux ku dila baxsan maayo aakhiro ey bartankii cadaabtii buu ka barooran doonaaye
intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhiney intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhiney dadalow baraarugaye falankeenu waa saase dadalow baraarugaye falankeenu waa saase ruuxii xumaanu bogo xanku baara maa baaye bartankii cadaabtii buu ka barooran doonaaye
markii noogu dambaysay dhegaystayaal waxaannu si tafatiran kaga hadalnay cutubka saddexaad aayadda koowaad markaasoo nebiga oo u caqli celinaya ragga culimmada ah nebiyada xaakinnada amiirada iyo guud ahaan madaxda dalka uu lahaa oo anigu waxaan idhi waan idin baryayaaye madaxda reer yacquub iyo taliyayaasha dalka israa'iilow imaqla soo idinkuma habboona inaad xukunka taqaaniin waxaa ilaah uu u sheegayaa madaxda reer banu israa'iil inay marka hore iyaga qudhowdu adkeeyaan sharciga dabadeedna ay isla sharcigaasi dadka ku xukumaan waxaana rabbiga oo garanaya khiyaanada halkaasi ku jirta uu leeyahay imaqla soo idinkuma habboona inaad xukunka taqaaniin haddaan meeriska cutubka saddexaad caawa hore idinku sii wadno ayaannu la soo baxaynaa baalka kun boqol toddoba iyo konton ee axdigii hore aayadda labaad waxaana qorninku uu leeyahay sida tan soo socota idinku wanaagga waad necabtihiin oo sharkaad jeceshihiin oo hargahoodana waad ka mudxisaan oo hilibkoodana lafahooda waad ka mudxisaan waxaa rabbiga oo madaxdii waddanka indhaha ka saaraya dunuubtooda uu leeyahay idinku wanaagga waad necabtihiin oo sharkaad jeceshihiin u malayn maayo inuu jiro nin ka mid ah madaxda soomaalida oo aan dembigan ku eedaysnayn mid waliba wuxuu ka fakarayaa sida uu ku unungoyn lahaa siyaasiyiinta isaga mucaaradka ku ah waxay sugayaan wakhtigooda oo markii uu wakhtigu u soo wareego axsaan ma falaan waxaana ugu wacan mid waliba wuxuu u go'ay qabiilkiisa oo ninna cadaaladda shaqo kuma lahan haddii mid ka mid ah dhallinyarada xaafadda uu soo dhaco nin aan la garanaynin ama qariib ah ma jiro nin wixiisii la dhacay u soo celin kara waxaa ugu wacan in sida dadku u badan yahay wanaagga oo ah in cadaaladda iyo garsoorka la adkeeyo ay dadkii naceen waxayna ka jeclaysteen inay xumaanta falaan ama baliliqa doontaan waxay dadka u diidayaan inay runta maqlaan ama sida iyaga ay u fikiraan si ka duwan u fikiraan waxaan jeclahay in ragga iyo hablaha isqaba aanay isfurin waxaase jira mid naagtiisii soo furay oo tu kala qaba markaa fikirkayga jeclaan maayo wuxuu doonayaa in fikirkiisa baaba'a iyo xilagubannimada ku shaqeeya uu qiil u helo wuxuu jecel yahay intii laba ama hal da uu ka dhalaba inuu iska furo oo mid cusub guursado habeen waliba haddii ay gabdhuhu diidaanna waalidka ayuu laaluushayaa isku odhan maayo war maxaan u jeclahay inaan gabdhaha aayatiinkooda ku ciyaaro welibana ilmaha uu dhalay waa kuwa ragga ahe u caqli celin maayo oo ku odhan maayo war gabdho kale ha guursanina waayo meeye kuwiinnii hore iyaga iskala jooga ninna garsoorka ama cadaaladda ama waxa toosan danka ma laha boolidana waa la wada cunaa oo ninna odhan maayo war waxaan la soo dhacay inaga celiya waxaannu la mid nahay badankeen dadkii noolaa wakhtigii nebi miikaah markaasoo nebiga oo ruuxa quduuska ahi uu ka dul hadlayaa uu leeyahay idinku wanaagga waad necabtihiin oo sharkaad jeceshihiin oo haraggoodana waad ka mudxisaan oo hilibkoodana lafahooda waad ka mudxisaan waxaan filayaa inaad garateen inay masaakiinta si xun ula dhaqmi jireen oo intay ku shaqaystaan ayay haddana eryi jireen ama waxooda u diidi jireen weli waa isla sidii oo dadku isma beddelin ilaahna waa sidiisii oo seeftiisu galka ayaa laga bixiyey oo waxay ku dhacaysaa nin waliba oo sharfalo ah waxaan haddaba kuwa amarka leh oo aynu u naqaan ulil amriga u sheegayaa meel waliba oo ay joogaan inay cadaaladda ilaaliyaan oo ilaah dartii ay u raadiyaan xukun xaq ah haddii la waayo taasi mixnada lagu jiro inay sii kororto mooyaane dhammaad lahaan mayso waxaana haddii xukunka cadaaladdarre lagu dabaqo la haystaa madaxda isla sidii wakhtigii nebi miikaah oo kale waxaana kitaabkan laynagu siinayaa dowladda rabbigu uu doonayo waana tan isaga isku dhiibta waxaana weeye in dowladda loo dhiibo qof shakhsiyad wanaagsan mid aan dadka u kala eexan oo inkastoo uu ka yimid dadka ugu badan waddanka haddana aan shaqo ku lahayn musuqmaasuqa waxaa gabyaa hore uu yidhi musuqmaasuq waa soomaali meheraddeedii waxaa loola jeedaa soomaalidu shaqo kale ma laha musuqmaasuq maahane oo inay wax taba tabeeyaan maahane wax kale garan maayaan haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka saddexaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda saddexaad waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan soo socota oo weliba waxaad cuntaan hilibka dadkayga oo hargahoodana waad ka siibtaan oo lafahoodana waad jejebisaan haa oo waxaad u kala googoysaan sidii hilib dheri loo diyaariyo iyo sidii hilib digsi ku jira waxaa rabbiga uu u soo qaatay dadkii waagaas sida kuwa aan dareen lahayn marka la eego sida ay ula macaamiloonayaan masaakiinta waa niman damiirkoodu uu hooseeyo oo arxallaawayaal ah haddaba cibaadalaawayaasha waxay heli doonaan xukunka oo ninna booskooda geli maayo waxay qaadanayaan ama helayaan wixii ay beerteen waxaana qorninku uu leeyahay nin waliba wixii uu beerto ayuu goosan doonaa markaa ninna nin kale beddelkiis geli maayo hal qof baase booskeenna wada galay waana sayid ciise masiix oo in allah intii aqbashayna wuxuu siiyey amar ay carruurtii ilaah ku noqdaan kuwaasuna waa kuwii magaciisa rumaystay miyaad masiixa rumaysatay maanta isagu waa kan keliya oo kuweenna maanta nool booskooda geli kara anigu isaga ayaan u cawday oo ninna xukumi maayo ninnana wakiil u noqon maayo ama wakiil kagama ahi ilaah hortii nin waliba isaga ayaa laga doonayaa inuu ciqaabtiisa ama xamuulkiisa qaato haddaan horay uga soconno aayaddii hore iyo fasirka ayaannu iminkana idin akhriyaynaa aayadda afaraad waa isla cutubka saddexaade waxaana qoran sida tan markaasay rabbiga u qayshan doonaan laakiinse isagu uma uu jawaabi doono oo weliba wakhtigaas wejigiisa wuu ka qarin doonaa waana sidii ay iyagu falimahooda xumaanta ugu sameeyaan haddaba waa kuwama kuwa rabbiga u qayshan doono oo aannu ilaah makhli doonin ee nebigu uu ka hadlayo waa madaxda dalka israa'iil ee wakhtigii wanaagsanaa diiday inay ilaah maqlaan ama dhegaystaan hadalkiisa waxay doonayaan inay ilaah laba weji kula shaqeeyaan iyagoo aan weliba dadka ilaah u naxariisan had iyo goorba waxay silcinayaan masaakiinta waxayna galayaan sino oo waxay ka jawaabayeen baahida jidhkoodu uu qabo marka masaakiinta ay baaba'sanaayeen ugu dambayntiina ilaah baa xukun iyaga ku soo dejin doona oo markii ay u qayshadaanna ma maqli doono miyaanay xanuun badnayn saaxib in ilaah xukun uu soo dejiyo oo markii xukunka dusha lagaaga tuuro aad bilowdo inaad ilaah u qayshato misna uu ku maqli waayo haddaba reer banu israa'iil waa madaxdii dadka ah ilaah bay u qayshadeen markii xukunka uu yimid ilaahna ma uusan maqlin iyaga dad badan oo waxaad arkaysaa ilaah wax kaaga sheegaya oo leh waxaan iyo waxaas waxay ku yimaadeen caradi ilaah markii sidaa ay u dhaqmayaan aad u fiirsato falimahoodana waxaa kuu muuqanaya inaanay toobad keenin xukunku waa ina saaran yahay haddii aynu nahay qaranka soomaalida bal aynu idin akhrinno injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka saddexaad aayadda siddeed iyo tobanaad oo tafaasiil inaga siinaysa xukunka aynu ku jirno iminka waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay saaxib sida tan hoos ku xusan kii isaga rumaystaa ma xukunna laakiinse kii aan isaga rumaysan horay ayaa loo xukumay maxaa yeelay wuxuusan rumaysan magaca wiilka ilaah oo keliya oo dhashay bal taas ka fikir saaxib oo bal meel u yeel habaarka ku saaran ama xukunka ciise masiix oo la hadlaya dadka soomaalida oo kale ah ayaa wuxuu leeyahay ii kaalaya kulligiin kuwiinna hooshaysan oo culaabaysanow oo anigu waan idin nasin doonaa iminka ilaah wuxuu kuwii caasiyiinta ahaa u sii sheegayaa inuu wejigiisa ka qarin doono iyaga marka ciqaabtu ay soo degto ciqaabtu waxay timaadaa markii ay buuxsanto oo dadka oo dhaniba ay ku qoyaan dembiga oo wax dhoorsoon laga waayo bal dib u xusuuso sida dalka soomaalidu uu ahaa intaan dagaalladu bilaaban waxaa jidadka dhoobnaa gabdho gawaarida gacmaha u taaganaya iyo rag ka ugaarsada waddooyinka nin walibana wuxuu sameeyey wixii hortiisa ku qumanaa oo markii madaxdii laga waayey nin danqanaya ayaa ilaah xukun uu soo dejiyey waana isla wixii ka dhacay dalka israa'iil wakhtigii nebi miikaah iminkana waxaynu u soo leexanaynaa maaddada kale ee ah dembiga nebiyada waxaannu ka soo hadalnay dembigii amiirada iminkana nebi miikaah wuxuu noo bayaaminayaa dembiga nebiyada si bal markaasi aynu arrinkaasi oo wax kaga ogaanno ayaannu la soo baxaynaa dhegaystayaal baalka kun boqol toddoba iyo konton ee axdigii hore cutubka saddexaad aayadda shanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan rabbigu sidaasuu kaga leeyahay nebiyada dadkayga qalda oo qaniina oo haddana ku qayliya nabad oo ku dhawaaqa in lala diriro ku alla kii aan afkooda wax ku ridin waxaa halkan lagu haystaa culimmada weliimada loo daayo oo iyagu nool wakhti waliba waxaan maqli jiray waa hore rag culimo ah oo mudug joogi jirtay kuwaasoo la sheegay inay qoysaska reer miyiga ah ka weliimaysan jireen waxaanay dadka iyagoo sasabanaya ku qasbi jireen inay u loogaan ama u qalaan neefka ugu buuran xoolaha marka ay dadka sasabanayaan digri soomaali ayay ku dhufan jireen oo waxay odhan jireen baa la yidhi lafaha buurbuuran oo ridu waa balaaye lafaha buurbuuran oo ridu waa balaaye wankii barila balaayada kaa xijaaba markii culimmada digrigooda la maqlo ayaa waxaa isla hadlayay qoyskii loo soo martiyey oo waxay leeyihiin war orgi dooni maayaan culimmada e ee wanka ugu weyn wananka ha loo qalo yaan balaayo inagu dhicine haddii ay kula tahay in culimmadaasi oo kale aan horay loo arag ayaan ku xaqiijinayaa dhegaystow inaanay iyaga oo keliya ahayn kuwii dadka dhici jiray oo waxay noolaayeen wakhtigii nebi miikaah nebi beenaalayaashaasi waxay la mid ahaayeen sida weer ama dhurwaa oo kale ama jibisada liqda xoolaha oo waxaaban anigu rumaysanahay inay ka sii xumaayeen maxaa wacay weerka iyo dhurwaaga waa laga cararaa ama layska ilaaliyaa jibisadana waa laga guuraa meeshii lagu arko balse kuwanu waxay dadka ku sasabtaan hadalla macaan oo waxay ku yidhaahdaan balaayo la arki maayo oo sharkana waa la xijaabayaa haddii si wacan iyaga looga sooro xoolaha dhibaatida lagu keenay haddaba waa inaan maanka ku hayno in dadku aanay nabad keeni karin dunida oo kuwa leh nabad baannu keenaynaana runta ka hadli maayaan nabaddu hadal kuma timaado oo qalbiga dadka oo isagu shar ahna nabad laga dhowri maayo oo loogama fadhiyo in nin dembiile ah nabad uu keeni karo dunida waayo qalbiga dadku waa qarriban yahay nebi ishaaciya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka konton iyo toddobaad aayadda kow iyo labaatanaad sida tan ilaahaygu wuxuu leeyahay kuwa sharka ah nabadu uma jirto welibana ishaaciya saddex kol buu isla ereygaasi ama warbixintaasi ku soo noqnoqonaya inta uu ku jiro kitaabkiisa marka uu soo gaaro qaybta dambe ee waxiyadiisa ku qoran kitaabka ku magacaaban mar walibana wuxuu ka hadlayaa dhibaatada qusaysa dullinnimada ama sharka qalbiga aadanaha dad badan ayaa rumaysan in dunida ay nabad keeni karaan laakiin qalbiga dadka oo sharka ah dunidan nabad ma keeni karo balse nabad waxaa lagu helaa haddii la raaco dariiqa rabbiga waxaana la doonayaa in qofka shakhsiga ah uu marka hore ogaado waxa ay ka micno tahay nabadda rabbiga sidee baase dadku ay ku ogaanayaan nabadda rabbiga waxaan dib ugu soo noqonaynaa qorniinka oon isla eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma cutubka shanaad aayadda koowaad markaasoo rasuulku uu lahaa sidaas daraaddeed innagoo xaq laynagaga dhigay rumaysad nabad baynu xaggii ilaah ku haysannaa rabbigeenna ciise masiix markaa runtu waxay tahay inaadan la nabdaynin deriskaaga haddaadan marka hore helin nabadda rabbiga waxaa nebi yeremiyah uu leeyahay sida ku qoran cutubka toddoba iyo tobanaad aayadda sagaalaad sida tan qalbigu dadku wax kasta buu ka khiyaano badan yahay oo aad iyo aad buu u xun yahay bal yaa garan kara haddaba wakhtigii nebi miikaah ayaa nebi ku-sheegyadu dadka ay kala hadli jireen wax ku saabsan nabadda waxaana isla wakhtigaasi dhanka waqooyi ka taagnaa xasilooni darro oo reer ashuur ayaa reer banu israa'iil waqooyiga ka weerarayay inkastoo wakhtigan xaadirka ah ay dagaalladu yar yihiin haddana marka la eego taariikhda aadamiga dagaalladu weligoodba way socdeen oo nin waliba oo gaaray afartan sano wuu garanayaa arrintaas lixdameeyadii markaan ka soo bilowno soomaalidu waxay la dagaalameen etoobiya oo haddana mar kale ayay la dagaalameen toddobaatameeyadii dabeetana soomaalidiibaa mid mid isku cuntay oo iskula dagaalamay oo qabiilba qabiilkii kale ayuu weerar ku qaaday uu bililiqaystay oo waxaa ka dhacay fadeexad iyo filanwaa colaaddu haddaba waa wax ka mid ah afarta wakhti ee soomaalidu ay leedahay wakhtiguna labalabo ayuu iskula socdaa abaarta waxaa la socda col aarankuna nabad balse wax sii jira ma aha nabaddu siima raagto colaadduna waa soo noqnoqotaa waxaa haddaba loo baahan yahay in marka hore lala nabdo ilaah iyadoo lagula heshiinayo dariiqii uu isagu dhigay oo ah ciise masiix waxaa dadka lagula heshiiyey dhiiggii ciise masiix balse dadkii nebi miika ah waxay ku dhaqmi jireen sharciga rabbiga balse haddana ilaah bay ka socnaayeen oo waxay faleen sharnimo sida caadada ay u ahayd dadka dunida wakhti waliba ee ay noolaayeen ilaahna xukun buu saaray oo wuxuu leeyahay sida ku qoran isla kitaabka nebi miikaah cutubka saddexaad aayadda lixaad waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan haddaba sidaas daraaddeed waxay idin noqon doontaa habeen waxbana laydinma tusi doono waxay idin noqon doontaa god cur mana aad faallan doontaan oo qorraxdu way dhici doontaa nebiyada oo jooga oo maalintuna way ku madoobaan doontaa iyaga waxaa haddaba haddaan aayadda ku noqonno ilaah uu leeyahay oo maalintuna way ku madoobaan doontaa iyaga isla sida aynu horay ugu soo aragnay kutubtii hore ayaa godcurku uu quseeyaa ama uu ka hadlayaa ciqaab soo fool leh waxaana weeye ciqaab laba siyaabood ku imaanaysa marka hore ciqaab baa la saarayaa kuwii xadgudbay marka labaadna ilaah wuu ka aamusayaa iyaga oo ma jiri doonto muujintii rabbiga waxaa rabbigu uu leeyahay waxbana laydinma tusi doono waxaa taasu ay ka micno tahay in ilaah marnaba aanu dadkii reer banu israa'iil waxba u muujin doonin wakhtigaas isaga ah oo ma arki doonaan runtii rabbiga looga bartay oo waxyiga ahayd waxaana rabbigu uu leeyahay oo maalintu way idinku madoobaan doontaa ciqaabta iyaga ku imaanaysa waxa weeye ama loogu yeerayaa madoobaad oo waxaa taasu ay ka micno tahay inaan la arkaynin iftiinka hadallada ilaah waxaa la waynayaa waxyigii ilaah haddaan u soo leexanno kitaabka axdiga cusub ayaa rasuul bawlos uu ka hadlayaa isla arrintan ku saabsan sida loo waynayo hadallada ilaah oo dunidu gudcur u imaan doonto waxaana rasuul bawlos uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad ee reer korintos cutubka saddex iyo tobanaad aayadda siddeedaad sida tan jaceylku weligii ma idlaado hadday wax sheegadi jirto way baabi'i doontaa hadday afaf jiraan way dhammaan doonaan hadday aqooni jirto way baabi'i doontaa marka uu leeyahay hadday wax sheegadi jirto way baabi'i doontaa ayaa taasoo ay ka dhigan tahay haddaba in la waayi doono wax sii sheegiddii rabbiga ereyga baabi'is marka la eego luqadda griigta wuxuu noqonayaa egbibto oo loola jeedo itlaasho haddaba laba siyaabood baa loo waynayaa ama ay waxsheegiddu u idlaan doontaa tan koowaadina waxa weeye in la kaamili doono wax sii sheegid waliba ee ilaah horay uu u sii waxyooday haddaba laba siyaabood baa loo waynayaa ama ay waxsheegiddu u idlaan doontaa tan koowaadna waxa weeye in la kaamili doono wax sii sheegid waliba ee ilaah horay uu u sii waxyooday markii la kaamilo way soo dhammaanaysaa maxaa wacay waxyigii baa la soo kaamilay tan labaadna waxa weeye in ilaah aannu kol dambe wax cusub dadka u muujin doonin haddaba waxaa jiray afar boqol oo sannadood oo u dhexaysay wakhtigii axdigii hore iyo wakhtiga axdiga cusub oo ilaah aannu wax cusub u muujinin reer banu israa'iil markaa qorraxdii baa soo dhacday ama gabbalkii ayaa dumay nebi malaakii oo isagu ahaa kii ugu dambeeyey nebiyada ayaa wuxuu waxyiyey in qorraxda mar kale ay soo bixi doonto oo wuxuu leeyahay haddaan waxyiga nebi malaakii idin akhrinno sida ku qoran kitaabka malaakii cutubka afaraad aayadda labaad ee baalka kun boqol sagaal iyo siddeetan ee axdigii hore sida tan laakiinse kuwiinna magacayga ka cabsada waxaa idin soo bixi doonta qorraxdii xaqnimada oo baalaheeda bogsiinta ku sida oo intaad baxdaan ayaad u boodboodi doontaan sida weylaha edegga ka baxa oo kale haddaba malaakii ma waxyiyeen qorraxda oo mar kale soo baxaysa haddaannu habeenkii imaanin oo weliba wakhti habeennimo waa la soo maray intii u dhexaysay kitaabka axdigii hore iyo kan axdiga cusub dadka reer banu israa'iilna waxay soo mareen afar boqol oo sannadood oo gudcur ah ilaa kolkii dambe masiixu uu ku dhashay baytlaxamti yahuudiya haddaba nebi miikaah wuxuu ka hadlayaa wakhtiga gudcurka ah ee soo fool leh intaannu masiixu dhalanin waa marka aannu jiraynin cid waxyi cusub haysa ama dadka wax uga sheegi karta sida mustaqbalku uu noqonayo marka ay sidaan tahay waxaan filayaa inaad garateen waxa nebigu uu ka hadlayo marka uu leeyahay maalintuna way madoobaan doontaa wuxuu ka hadlayaa wakhtiga u dhexeeya axdigii hore iyo axdiga cusub haddaan intaasi ku soo ekayno barnaamijka caawa ayaan aad ugu niyadsamahay inaad wax badan ka faa'iidaysateen barnaamijkan habeenka xiga ayaannu dhegaystayaal meeriska cutubkan saddexaad ee kitaabkii nebi miika halkaasi idinka sii wadi doonnaa haatanna aynu dhegaysanno qasaa'id ay inagu luqayaan culimmo soomaali ah oo weliba masiixiyiin ah dadalow baraarugaye balankeenu waasaasay dadalow baraarugaye balankeenu waasaasay ruuxii xumaanu bogo xanku baara ma baaye bartankii cadaabtii buu ka barooran doonaaye
intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhinay intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhinay dadalow baraarugaye balankeenu waasaasay dadalow baraarugaye balankeenu waasaasay ka masiixa beenina iyo bid cibaadi bay noqono bartankii cadaabtii bay ka barooran doonaane
intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhinay intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhinay dadalow baraarugaye balankeenu waasaasay dadalow baraarugaye balankeenu waasaasay xaqa kuwa ka baydhaya ma badbaadi doonaano bartankii cadaabtii bay ka barooran doonaane
intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhinay intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhinay dadalow baraarugaye balankeenu waasaasay dadalow baraarugaye balankeenu waasaasay ka masiixa baalka mara boholna rabuu geliyo bartankii cadaabtii buu ka barooran doonaaye
intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhinay intuun boqorku soo noqono baabkanala soo xidhinay dadalow baraarugaye balankeenu waasaasay dadalow baraarugaye balankeenu waasaasay
sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye ulbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin